waxaan idiin sheego natiijada waxaa ka aamusay toban xildhibaan waxaa diiday koob iyo labaatan waxaa ogolaaday boqol iyo toban iyo saddex sidaasuu ku maray sharcigan waxaan idiin sheegayaa habeen dambe ee khamiista ay jimcuhu soo gelayso villa hargeysa barxaddeennii uu golaha baarlamaanku iska lahaa waxaa ka jirta xafladdii xiritaanka waa khamiista jimcuhu soo gelayo waxaa jiri doonta xildhibaanada waxa weeye ka soo qaybgalka golaha ka gaabiyey maadaama magacooda meesha laga sheegi kari waayey waxaan sheegaynaa inaanu ka helnay yani waxa weeye attendance-ka lix iyo toban xildhibaan oo aan marnaba maqnaan golaha ka maqnaan lix iyo tobankaas xildhibaan magacyadooda hadda sheegi mayno waa ogeysiinaynaa habeenkaas xafladda ah oo waxa weeye xasaanadda bannaanka lasoo dhigayo oo la kabsami doono oo layscafin doono ayaan iyagana abaalgud ahaan shahada sharaf aan usoo diyaarinay aanu siin doonaa